أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa talaado siddeed iyo labaatanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix taarikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo oo kooxda rajada soomaaliya ayaa walaac xooggan ka muujisay hub uruursi xooggan oo ay magaalada muqdisho ka wadaan siyaasiin horey xilal uga soo qabtay murtadiinta ah ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiic ku garaaceen mid ka mid ah xeryaha murtadiinta ay kaga sugan yihiin wilaayada gedow kulan wadatashi ah oo dhex maray hoggaanka dhaqanka beesha gaaljecel ayaa kusoo gebagaboobay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan madaxa kooxda rajada soomaaliya ayaa si aan gambasho lahayn u aflagaadeeyey ganacsatada soomaaliyeed ee diideen inay bixiyaan lacagaha baadda ah ee ku soo rogtay kooxda rajada munaasabad lagu soo gebagabaynayay xalqoo tasixiixa ah ayaa ka dhacday degmada rabdhuure ee wilaayada bakool wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baay fuqaro iyo masaakiin ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo mudug ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qaybiyey deegaanadaasi waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan kooxda rajada soomaaliya ayaa walaac xooggan ka muujisay hub uruursi xooggan oo ay magaalada muqdisho ka wadaan siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay murtadiinta cabduqaadir maxamed rabaani warbixinta warkan inoo haya
siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan kooxda riddada soomaaliya balse mucaaradsan siyaasadda xasan garguurte ayaa abaabullo hubaysan ka wada magaalada muqdisho iyo duleedyadeeda suuqyada lagu iibiyo hubka ee muqdisho ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u xoogan kaas oo hareeyey magaalada muqdisho iyo duleedkeeda garabka taageersan xasan garguurte ee kooxda riddada soomaaliya ayaa walaac aad u daran ka muujinaya dhaqdhaqaaqan hub aruursiga iyadoona kooxda riddada ay durbaba bilowday in ay warbaahinta ka ridiso ficilkan hub uruursiga ee ka socda muqdisho xildhibaan cali gahab oo ka tirsan xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya gaar ahaan garabka taageersan xasan garguurte ayaa ku eedeeyay siyaasiyiinta mucaaradka ah in ay wadaan hub aruursi iyo abaabul ka dhan ah waxa ay ugu yeereen qaranka oo ay ula jeedaan kooxda riddada madaxdii hore iyo madaxda soo socoto imaan doonto mustaqbalka imaan doonto ama rajada kale waxaan leeyahay idinkoo heli kara si saxa nadaam aada hogaamisaa heli karo ha carqaladaynana qaranku shacabkana waxaan leeyahay yaan qabiil ladiin soo dhexmarin abaabullo magaalada ka jiraa jiro abaabullo magaalada ka jiraa jiro wararka ayaa intaas ku daraya in geerasho ku yaala degmooyinka cabdilcasiis iyo xamarweyne lagu uruurinayo gaadiid tigniko ah iyo zaanado hub ah kuwaas oo ay leeyihiin saraakiil horey xilal oga soo qabtay kooxda riddada murtad xasan garguurte ayaa ka digay hub uruursiga ee wadaan saraakiil ay ka mid yihiin shariif sheekh axmed iyo xasan cali khayre oo horey u soo noqday madaxda ugu sarraysa kooxdaas riddada khilaafaadka u dhexeeya murtadiinta ee ka dhashay arrimaha wax kabeddelka dastuurka iyo muddo kordhinta ayaa sababay in dhinacyada murtadiinta ay sii kala fogaadaan jasaakallahu khayran walaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta madaafiic ku garaacay mid ka mid ah xeryaha murtadiinta ay kaga sugan yihiin wilaayada gedo ciidamada mujaahidiintu waxay maanta barqadii madaafiic ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada celwag oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gedo ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya jugta madaafiicda ayaa laga maqlay gudaha iyo duleedka degmada celwag iyadoo madaafiicda ay ku dhaceen gudaha xerada murtadiinta shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulomareer sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay shalay galaba howlgal qaraxa ka fuliyeen saldhig maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo armooleh oo dhaca duleedka deegaanka yaagbari weyne qaraxa ayaa waxaa ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka shan kalena ay ku dhaawacmeen isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen isbaaro murtadiinta u tiilay deegaanka shalambood ee shabeellada hoose halkaas waxaa ku dhintay laba murtad halka murtad kalena uu dhaawac garaaba kasoo gaaray qaraxaasi kulan wadatashi ah oo u dhexeeyay hoggaanka dhaqanka beesha gaaljecel ayaa kusoo gebagaboobay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen yaasir maxamed kulankaani wadatashiga ah oo socday muddo ka badan toddobaad ayaa hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel ugu soo gabagaboobay degmada buqa qable ee xarunta wilaayada hiiraan waxaana madashii gabagabada u ahayd kulankaasi kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada hiiraan nabadoon maxamed sheekh yuusuf oo ka mid ah hogaanka dhaqanka beesha gaaljecel ayaa goobta ka sheegay inaysan beesha gaaljecel shaqo ku lahayn macwisley waxaan ayadaynaa bayaankii halkan aan ka soo saarnay annaga dad muslimiin ayaan nahay mujaahidiinta bayca la galay toban sano ka hor waxaan bacada aan kula galnay waxaa ka mid ahay difaaca diinta waxaan diidnay xamla cusub tu hore tu daba macaawisley murtadiin gaala asli dhammaan waa diidnay horena waa u sheegnay haddana waa sheegaynaa sumad macaawisley ma dhiganno ninkii beeshaan ku abtirsadoo sheegta macaawisley ergaas sheegto waa dameer dhaan raacday nama matalaan naga mid ma aha ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel oo goobta kulanka ka hadlay ayaa shaaciyey in amiirka mujaahidiinta bariga afrika beesha uu cusboonaysiisay baycadii ay kula jirtay mujaahidiinta diyaarna u tahay in hub iyo maalba ku garab istaagaan mujaahidiinta
waxaan ayidayaa bayaankii soo baxay iyo go'aamadii anigoo raalli ka ah ku qanacsan soona dhowayn ilahay tabarak idin barakeeyo kuwa minka iyo moorada galan ilahay idin karo insha allah tacaala qof walba waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wataala diintiisaas ee maaragtay waajibka naga saaran yahay aan beecada ku galnay dadkeena naga dambeeya guud ahaan waxaan leenahay beecadii waan jadiidinayna insha allahu taala amiirkeeda mar labaad mar saad waxaan leenahay cala asamca wadaaca fi lmanshadi walmakrah ilaahay kitaabkiisa waxaan dhaheen kuma qancayno kumana joogsan insha allahu tacaala gorgortanna ka geli mayno cadow alla meel walboo ka yimaaday in nooc walba u yeesho kaa inuu mankaan shareecada allah tabaaraka wa tacaala aan beeca kugu wala gelayna amiirkeen leena insha allahu tacaala wax khayr iyo wanaag ku farax gelinayna insha allahu tacaala mardhow waad naga maqlaysaa biidnillahi alwaxid alahad
waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abunabhaan oo goobta kulanka ka hadlay ayaa ku ammaanay beesha kulanka ay isugu yimaadeen iyo go'aanka ay ka soo saareen isagoona kula dardaarmay dhaqangelinta bayaanka ka soo baxay beesha waxaa sharaf noo ah oo aan ku faraxsannahay aniga oo ku hadlaya afka wilaayada islaamiga hiiraan in aan idinkala soo qaybgalno mu'tamarkii qiimaha badnaa wakhtigan idiin soo socday gebagabadiisii gunaanadkiisii waa aan ku faraxsannahay waana idinkaga mahadcelinaynaa dadaalkiinna iyo juhuuddii aad marteen runtii wuxuu kulan weyn oo qiimo badan wakhtina qaatay sideed maalmood ah dad tiro badan ay ka qaybgaleen taqriiban ilaa siddeetan iyo ziyaado qof baa shirkaas musaarakaynaysay oo anwaacda kala duwan oo beesha ka kooban muhiimadda uu lahaa iyo qiimaha uu ku fadhiyey baana keentay in dadka intaa la-eg iyo wakhtiga intaa la-eg ay ku baxaan ikhyaarey kulankii qiimaha badnaa ee soo socday waa soo dhowaynaynaa waana qaadannay waana idinkula shaqaynaynaa waana idinkaga mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum waxaan dardaarankayga ugu dambeeya ka dhigaya waxaad soo saarteenoo qiimaha badanoo meesha ku qoran waxaan rabnaa in loo rogo camali dhaqangelin alla tabaaraka watacala wuxuu jecel yahay ballamada in la fuliyo wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan ballamada in la fuliyo beesha gaaljecel ee degta wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa sidaana kale horey u shaacisay inay naf iyo maalba ku bixinayaan jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid yaasir madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa si aan gambasho lahayn u aflagaadeeyey ganacsatada soomaaliyeed ee diidan inay bixiyaan lacagaha baadda ah ee ku soo rogtay kooxda riddada bashiir abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo haya madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa ganacsatada soomaaliyeed goob fagaaraha ka aflagaadeeyey isagoo dhanka kalena u goodiyey murtad guurguurta ayaa tuuga ku tilmaamay ganacsatada soomaaliyeed ee ka xeeladaysanaya lacagaha baadda ah ee ku soo rogtay kooxdiisa waxaana uu yidhi qofka cashuurta la dhuumanayo ha isku qancinin waxaase tuugaa tahay magac kale mali iga bixi muxuu ahaa marjantiga nambarkiisa ee nambarkan kale lacagta iigu soo tuug waa tuuganimo yaad yaad yaad yaad lacagta ka dhowr waysa lacagta udiidaysa ganacsatada soomaaliyeed maanta waxaan rabaa halkan baaqa uga jeeday waxay tahay waa dembi qofkii lagu qabtana ciqaabuu mutaysanayaa qaanuun dalka u yaallaa jibiyow haysaa ma furi kartid ma bedeli kartid merjantiga meelaan ahayn lacagta kuma qaban kartid maqaayad yar haddaad tahay subermarket haddaad tahay bangi haddaad tahay waxaad doonta aho laba gacmood oo lacagtoodu isdhaafaysaah hadday timaado sistamkaas waa in la dhexmaraa lacagtana waxaa laga qaadayo ogow adeegaa tahay oo qofka soomaaliga wax gatowa caagaas biyaha oo mooysaxada ah qofka gatay waa waxa vaadka laga rabay adiga ma ah hadalka guurguurta ayaa wuxuu ku soo beegmay iyadoo shacabka soomaaliyeed ay dhibano u yihiin lacagaha baadda ay ku soo kordhisay kooxda riddada kuwaas oo saameynaya dhaqdhaqaaqeeda ganacsi ee caasimadda iyagoo dareensan culayska ay kala kulmayaan nidaamka riddada iyo duruufaha dhaqaale ee ku xiran ayay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho waxa ay keeneen xeelado ay ugu badbaadi karaan dhacaasi balse waxaa loo taxaabay xabsiga iyadoona kuwo kale ay uga goodinayso kooxda riddada fagaarayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bishii lasoo dhaafay ee safar waxay digniin u dirtay shirkadaha iyo shakhsiyaadka kulugta leh boobka hantida ummadda soomaaliyeed si gaar ah kuwa u hoggaansamay awaamiirta riddada ee lagu boobayo hantida dadka soomaaliyeed ee muslimiinta qorshahaas oo laga soo meersaday waxaa loogu yeero hay-adda lacagta adduunka ee i m f woolda bangiga mahadsanid bashir munaasabad lagu soo gebagabeynayay xalqoo tasxiix ah ayaa ka dhacday degmada rabdhuure ee wilaayada bakool cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo hayaa مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر ألف الجوف وأخت xalqadan oo loogu magacdaray al-imaam almaasini isla markaana socotay muddo sagaal bilood ah ayaa tasxiixa qur-aanka looga saxay afar iyo toban macalin oo ka mid ah macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah degmada rabdhure ee wilaayada islaamiga ah ee bokool munaasabadii gebagabada oo lagu martiqaaday mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada bokool iyo odayaasha dhaqanka ayaa laga jeediyey kelimaad kala duwan waaliga wilaayada bokool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ayaana kelimad dardaaran ah ka jeediyey intaas kadib walaalayaal wakhtiga baariiriisku ee dhowr qodoba dardaarma fade qodobka kuwaad ma in dardaarmay macallimiinta oo haddaha dhamma haysateen xalaqadii way balleena walaalayaal geerka islaamka mayba kuku eedantiina degmadun rab dhowri kuku eedantiin rab dhowri wilaayada may wali tabare ka dadaala in maalin siinshaanta wali hamarlanku bahajari oo meelalanka bahajari oo maylare hargeysalanku weydiisida jari oo masar iyo meelolanku weydiisida jari yaa ilaahay rab dhowr siinshaane waa tajwiidkii qur-aanka iyo tafsiixigii haaytan hadda alxamdulilah lamba martabadii usan roogd in isdhiso korna isqaad horta walan isin dardaarmo may kumada cilmiga siyaasado aan baahan yahay in la siyaadsado quraa'dii oo duubanayaan marku mayla raayi wali cilmigii nadariga hay haaytan camaligiina haaytan marka insha allah maylan baahan yahay faro ku hangaan baahan yahay isku warqabkii in bad muraajaca haysataan subagla ka dadaal mayla raayi qur-aankii insha allah tabaaraka wa tacaala isaga markuu isdhiso la faday furaaga galanta la siin geli may kalo siin kala dardaarmay mayla siin ku fadhiye wilaayada islaamiga boqol siin ku fadhiyade muslimiinta guud ahaan siin ku fadhiyana oo shacabkii bulshadii siin ku sugahayte in jiil ha saartan oo xufaad ah oo isan oo kale ah mas-uuliyaddaas inaysan qaadatan yaadoo dhibaato badan isku jarto culays badan la kula kulmo duruuf badan la kula kulmo may ballan baahan yahay in arday laha saara waalidiintana way ballanaa insha allahu tacaala macallimiintii waano oo may la raayo walsiin ta'hiili hortaba macallimiin ahaayeen aan isan goroteen in garab lagnagada waalidka may waa doorka shay ee fi tarbiyati awlaadihi muhiim waay macnaha sidoo kale macallimiinta xalqada loo soo xiray ayaa ka waramay waxyaabihii ay ku soo qaateen xalqada iyagoona soo bandhigay qayb ka mid ah cilmiga ay barteen أيها الحاضرون وقفت أمامكم أن أخبركم بأحوال حلقة إمام المازني للتصحيح القرآن الكريم فتحت هذه الحلقة الثالث عشر من شهر المحرم عام 1445 هجرية درس في هذه الحلقة كتب متنوعة من علوم القرآن الكريم منها أولا التصحيح للقرآن الكريم ثانيا رياضة اللسان للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست هتفت فتعرفي همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا التجويد اللغة التحسين واصطلاحا علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم sidoo kale nabadoon madkeer garaar oo ah nabadoonka jifada ligsi ee beesha hadame ayaa dhankiisa kelimad ka jeediyey munaasabadda walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala ya mahad isku le ee runtii geeka lanka ilaahay hageysii mayla ero kore oob ilaahay waafaji langma arne ilaahay subxaana wa tacaala jidgey ha kahagaajiyi waa la ero koro hillagii una hata ma arne ha agli oo waana sada arduunka hantaale i sada hata geeka antaala walagi hillagaas la korweelay i wala wala hata la korweelohay lama shalay hillagaas may la korweelay wal diin ilaahay ngahayna la korweelay hatana diinka ilaahay korlan qaadohay usili sharafohay usi sharaf le lanki usuga bardo sharaf le wilaayada boqool ayaa horey usoo gebagabaysay xalaqaad tasiixa looga saxay boqolaal macalimiin ah kuwaas oo haatan ka howlgala qaar ka mid ah madaarista degmooyinka wilaayada boqool aad buu mahadsiya cabdulqani dufcad cusub ayaa ka qalan jibisay madrasada alxikma degmada galhareeri ee wilaayada galguduud sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed munaasabadan oo heerkeedu sarreeyey ayaa lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah taasoo ka dhacday howlka madrasada alxikma oo ka mid ah madaarista degmada galahareeri ee wilaayada galgaduuda xafladan waxaa loo qabtay ilaa soddon iyo laba arday kuwaasoo dhammeeyey barashada qur-aanka kariimka ah waxaana munaasabadii lagu sagootinayay ka soo qaybgalay macalimiin nabadoonno waxgarad haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn maamulaha madrasada alxikma ayaa ka warbixiyey madrasada iyo heerarka ay soo martay waxaan wax yar ka sheegi doonaa madrasada iyo heerarka ay soo martay madrasada magaceedu waa alxikma madrasatu alxikma litaxfiid alqur'aani maca tajwiidi walmutuuni sharciya ardaydu markii qur-aanka amba waxaa weyaan ay falbarka dhaafaan amba ay heer fiican ay qur-aanka ka gaaraan waxaa loogu daraa mutuun sharci ah waxaan kaloon ka marayn mawaadda kale ee madaxa bannaan sida xisaabta iyo afarta soomaaliga hadda aanu joognaa dufcadii saddexaad waxaa ka qalin jebisay biidni illaahi wa cawni illaahi soddon iyo laba arday intaas kadib ardayda madrasada alxikma ayaa soo bandhigay bandhig cajiib ah kaas oo ay ku muujiyeen waxyaabihii ay ku barteen alxikma aquulu liljamiic jazaakum allahu khayraa وبارك الله فيكم وحفظكم من كل سوء ومكروه وأدخلكم الجنة أما الحاضرون طبتم وطاب مجلسكم سمعتم نداءنا فأجبتم نحن طلاب مدرسة الحكمة فحضوركم بل قلوبنا سرورا وفرحا فجزاكم الله خيرا للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فوق التبيين فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق ست رتبت فلتعرف همز فاء ثم عين حاء ممالة ثم قين قاء هلمي إلى تحفيظ قرآن ربنا ففيه الذي ترجوه صاحب طيبة الخدر أضاءت به الأرواح بالنور أشرقت gabagabadiina qibo cabdulaahi oo ku hadlaya afka nuqubada degmada galahareeri ayaa bogaadiyey ardayda dhammaysatay taxfiidka qur-aanka waxaan u mahad celinaynaa macallimiinta juhdiga ku soo bixisay ee soo saartay jiilkan ee nasiibka u yeeshay wakhtigan in ay helaan qiraacada aan maqlaynay ee wax lagu tarbiyeeyo arday waxa ugu qiimo badan lagula soo tarbiyeeyey waa taxfiidka qur-aanka kariimka kalaamkaas alle dadaalka iyo juhdiga ay kula soo bixiyeen ee sida wanaagsan ay u soo saareen waa ugu mahad celihaynaa waa u mahad celinaynaa ardayda ka qalinbadalinaysa madrasada alxikma ayaa noqonaya dufcadii saddexaad ee ka qalinjabisa madrasada taas oo ay wax ku bartaan jiilka soo koraya ee degmada galahareeri
wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baay abuu xasan ayaa warbixinta warkan inoo haya ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee degmada buula fullaay ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgal ballaaran oo ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada buula fullaay waxay ku guulaysteen inay soo qabtaan wax badan oo ka mid a agabyadii la mamnuucay ee horey looga degay ummadda muslimiinta deegaanka burgad oo qiyaas ahaan afar iyo labaatan kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada buulafullaay ayay ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee degmada buulafullaay ka sameeyeen howlgal ballaaran oo ay ku soo qabteen wax badan oo ka mid a agabyadii la mamnuucay goob fagaaro ah oo burgad ka mid ah ayaana lagu gubay goobta lagu gubay waxyaabahan dhacay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo nuqobo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay mid ka mid a culummada deegaanka burgod oo ka hadlay goobtii lagu gubayay agabyadan ayaa waxa uu tilmaamay inay soo dhoweynayaan howlgalkan ay sameeyeen ciidanka xisbada islamarkaana ay ku soo qabteen agabyadan dhacay
insha allahu tacaala waxaa aad iyo aad saa u dhugeenaa howlgalka cusub oo magaalada hadda ka socdaay yaa aad iyo aad iyo aad u faraxsannahay waan saa dhugeenaa insha allahu tacaala maalmahan waxaa soco shariyaaw cagabka noociyada kala duwan oo dhaca iyo wixii oo mukhaadaraada iyo meelaha yaalin aruurintooda noocyo kala duwan oo howlgallo aad iyo aad u ballaaran baa magaalada ka soo shireen insha allah maalmahan dhugeed kulley insha allahu tacaala haddana waxaa hortaan yaalin agabkii oo sal aruuriyey magaalada sal aruuriyey waxaan u diyaarsan yahayaa in hadda tiblika taaro la kubaay wixii dameeyey magaalada kashirin una saabihinaay meelaha kashirin gacanyaha un la kalnaay gudoomiyaha guddiga ganacsatada deegaanka burgod oo isagana goobta ka hadlay ayaa ganacsatada ugu baaqay inay allah ka cabsadaan waxa ummadda ay ka iibinayaan ay fiiriyaan oo ummadda aysan ku halaagin wax dhacay
ganacsatada oo burgodka ilaa nawaaxigis waxaas u dignaa alaabta dhacta in ay ka waantoonin ilaahay ay ka cabsadin muslimiinna in ay hal dulmun dulmiga muslimiin in laka dhaafayaas u dignaa alaab dhacta in ay keenin oo muslim ay ka dulmayin daawo dhacta aanabooro dhac shaamba qashan qashan bakti iyo qurun oo magaalo isaa kaxaabiyin dadka in ay ha u keenaas u dignaa ilaahayna ha ka cabsadeen ganacsatada waxaa kalas u dignaa haddan waxyaalaha muqadaraadka baktiga qurun oo waddanka laka mamnuuco in ay waddan ay keenan usuu dignaa ilaahay ha ka cabsadeen dulmiga ha dhaafeen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ee baay ugaas ibraahim mad isaaq isagoona ugaaska halkaasi ka jeediyey dardaaran kooban waxaa hadda meesha yaalliin wax oo tukaango mani laka toosiyay waxaa waaye tukaan waxaas ka tarsanno intaas alaab ay juhda ay waxa saabihiye xisbiga allaha barakeeya dadaal badan usub muujiye ini oo ii oo walaalahood dhibi oo la kugidaay wax dhaceen salkisiyaay ini ii ha ogoleen hamladda dadaalkii ii ka muujiyaan yaa intaas hortaan yaalla oo hadda la kubahayaay haddii ilaahay raalli ka naqday u safanay labada dhinac laka dhoogay in la kubay wii hadda dambeeyeyna inay dadaaleen ulumadii iyo xisbigii inay fadhiga kaciiroo dukaanyaha meel kasta yaalleen kii baadiyi yaallay iyo kii bered yaallay dadaal badan ii ka muujiyin howlgalkan wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si weyn looga dareemayaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxayna wilaayada bixinaysaa juhdi ballaaran oo ku aadan in la tanfiidiyo agabyadii kala duwanaa ee muddada bisha ku siman looga digayay dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada aad buu mahadsanyahay waa xasaan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo mudug ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey deegaanadaasi aanu ku hormarno wilaayada jubbada dhexe cismaan axmed dhuub ayaa noo haya warbixinta degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaa si habsame leh ugu socda qiybinta sakada xoolaha kuwaas oo la siinayo dadka fuqarada iyo masaakiinta ee shareecadu amartay in la siiyo sakada degmada salag leh waxa ay ka mid tahay degmooyinka wilaayada ee laga qeybiyey sakada ayna ka faa'iidaysteen dadyow kala duwan kana kooban asnaafta sakada loo qoondeeyey halkii lagu qeybinayay sakada xoolaha waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada salag leh warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadkii nasiibka u yeeshay in sanadkan ay qaataan sakada insha allah waxaan joogaa degmada salagle maanta waxaana la siiyey xoolihii dakawaadka muslimiinta loo qiibinayo ari baana la siiyey alxamdulilah neef geel ay usoo toostay degmada sarlaan joogaa
ilahay baa mahad iskale xoolaa lana siiyey meel barwaaqaysan baa joognaa mahadda allah iskale waa barwaaqaysannahay barwaaqa sibna ma jiro alxamdulilah waa maxamed ilahay baa mahadda siiyey ari baa na siiyey alxamdulilah ilahay baa mahadda maya mar horena waan qaadan jiray haddan alxamdulilah haddan waan qaad faraxsanahay maamul islaan baan dhex joognaa ari baa nala siiyey ilahay baa mahadda iyo usugan tahay annagoo nabad haysana annagoo markaa maamulka annaga dhex joogna waxaa ugu duceynayaa inuu ilaahay u barakeeyo iyagana aan sidooda annagana xoolahan ilaah noo barakeeyo insha allah waxaan joogaa degmada salagle waxaa maanta noola qaybiyey xoolo ayaa noola qaybiyey maasha allah walaalaha mujaahidiinta ay noo qaybiyaan dadkii boqorada ahaa oo la siiyey ayaa nahay way ku mahadsan yihiin dadkii la siiyey iyo dadkii laga soo qaadayna waxaan leenahay allah u barakeeyo xoolahooda bedelkooda nafteer qaba allaha siiyo dadkii noo noo yeero aan soo ajiibno u maadnayn ilaahay ajirkii xasanaadka soo waraabiyo annagii qaadanayn ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajeynaynaa inuu ilaahay noo barakeeyo maalka aan qaadanay sakada oo ka mid ah arkaanta diinta islaamka ayaa sanad kasta laga qeybiyaa wilaayaadka islaamiga waxaana ku dhowaad muddo shan iyo toban sano ah ay nasiib u yeesheen dadka ku hoos nool maamulada wilaayaadka islaamiga inay qaataan sakada mahadsanid dhubow dhanka wilaayada mudugna cabdiraxiim sheekh cali ayaa inoo faahfaahinaya
dad isugu jira fuqare iyo masaakiin ayaa xoolaha nool loogu qeybiyey degmada jawle iyo deegaanka dabagalo kuwaas oo ka kala yimid deegaanada wilaayada islaamiga ee mudug dadka la siiyey xoolaha ayaa u duceeyey mujaahidiinta iyo muslimiinta suurtageliyey in la soo gaarsiiyo xoolaha sakada ah kuwaas oo ka kala dhacay qeybintooda degmada jawle iyo deegaanka dabagalo dadkii soo xaadiray goobta lagu qeybinayay ariga sakada ah ayaa wejiyadooda laga dheexanayay farxad idaacadda islaamiga al andalus ayaa la dhex qaaday mikrofanka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii la siiyey sakada aniga oo xuseen cali cibaara oo degmada jawax nool afartaas neef oo ariyaha la siiyey oo sakawaadkii ah waa ku duleeyaha mujaahidiinta mar allaha ka dhigo gaalkana allaha jabiya meel uu joogaba iyo wixii la socda aad iyo aad ayaan ugu faraxsana islaamkana waa u duceeyaha iyo ehelkiisa wax alla wixii cadowgoodan allaha jabiya anigoo ah cumar cabdi geedi kana tirsan wilaayada dabagalo iyo miliqo oo qaybshay ari sakaawaada una qaybshay masaakiinta miliqo iyo dabagalo waxay u guddoonsiiyeen shan ariya magacayga waxaa leer cabdiraxmaan waxaan joogaa degmada jimaaye shan neefoo ariyaa laysiiyey oo sakawaad ah walaayada qaar allaha siiya ilaahayna waa uga mahadcelaa nimcadan marka ilaahay baa ku mahadsan subxaana watacaala walaayadana gacanteeda kore laga dhigo ciise cabdi ereg maanta halkan waa barwaaqa ka jirta nabadaa ka jirta waa dabagalo waxaa lagu qaybshay ari masaakiin la siiyey waa mahadsan yihiin ilaahay ha guuleeyo khayr badan allaha siiyo shan neefo arigaha aniga lay siiyey ilaahay ha barakeeyo ummaddaas deegaanka waa dabagalo waa mudug meesha la yidhaahdo marka mujaahidiinta ilaahay ha u kaalmeeyo wax badan ayna tareen oo khayr badan ilaahay ha barakeeyo shan arigaha lays dareenkaygu waa nabad nimankaas waxa weeye waa u duceeyey ilaahay khayr badan ha siiyo raaxan faarax shuure waxaan ku suganahay gobolka mudug gaar ahaan degmada joola waxaan ka qaadanaynaa ari siyaaskaabaadka alxamdulilah aniga shan neef baa laysiiya baan u duceynayaa insha allah nasri deg degan ilaahay siiyo qaar ka mid a nuqabada wilaayada islaamiga mudug ayaa la hadlay dadkii la siiyey xoolaha sakada ah degmada dabagalo oo lagu qaybinayo ari sakawaad ah oo la siinayo dad masaakiin oo fuqaraa fuqaradii masaakiinta ayaan maanta xaadirnay intii la siiyana xigma shifala allah uga dhigo walaayadana khayr badan allaha siiyo lagama helo meelaha maamulada islaamiga oo ka jiraan maahane meel saka inta laga aruuriyo dadka muslimiinta masaakiinta la siiya lagama helo marka halkan waxaa lagu guddoonsiinayaa dad badan oo masaakiima ayaa waxaa lagu siinayaa xoolo sakaa waxaan leenahay ilaahay iyagana xisaarad waasaca ha siiyo ilaahayna ha u barakeeyo dhammaan wilaayaadka islaamiga ayaa sidaan oo kale looga qeybiyey xoolaha sakada waxaana ka faa'iidaystay dadka masaakiinta iyo fuqarada cabdiraxiin aad buu u mahadsan yahay warbixintiisana waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alantulus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madalah inta ka horeysa waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu